wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa si rasmi ah uga daahfurtay magaalada kismaayo ololaha talaalka iskudhafka ahi ee kahortaga cudurrada jadeecada iyo afwareenka munaasabadda daafurka oo ka dhacday xarunta caafimaadka suuqa cawska ayaa waxaa kasoo qaybgalay agaasimaha guud ee wasaaradda maxamed xuseen maxamed mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan wasaaradda iyo wakiilo ka socda hay-adda unisef iyo w h o ololahan oo socon doona muddo shan maalmooda ayaa si ballaaran looga fulin doonaa dhammaan degmooyinka hoos yimaada jubbaland ujeedada ugu weyn ee ololahan ayaa ah in la gaarsiiyo tallaalka carruurta da-dooda ay ka yartahay shan sano oo tiradooda ay gaarayso afar boqol oo carruur ah iyo wax ka badan si loo xoojiyo difaaca ka hortaga cudurrada ee faafa ee halista ah gaar ahaan jadeecada iyo afwareenka wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowlad goboleedka jubbaland ismaaciil axmed garas ayaa wuxuu ka warbixiyey ololaha tallaalka iskudhafka ahi ee kahortaga cudurrada jadeecada iyo afwareenka ee maanta laga daafuray magaalada kismaayo saaka waxaan rabaa inaan ka hadlo cambaign cusub oo tallaal oo maanta ka bilaabanaya stateka jubbaland dowladda jubbaland guud ahaan haddii ilaaha yidhaahdo qaybta koowaad waxaan ka hadli doonaa tallaalka cusub iyo bilaabashada uu maanta bilaabanayo iyo baahida ay u qabto reer jubbaland kadibna insha allah waxaan ka hadli doonaa sida ay jubbaland guud ahaan ugu baahan tahay tallaalada inay inay inay inay qadariyaan mas-uuliyiinta iyo dadweynuhuba awalan waxaan rabaa inaan ka hadlo tallaalka cusub oo fureenka maanta oo ay bishu tahay toddobiyo toban maalin sabti ah bisha may laba kun iyo labaatan iyo shan waxaa ka bilaabanaya dhammaan stateka jubbaland dowlad goboleedka dowladda jubbaland oo dhan tallaalkaas ololahaas tallaal oo labadaa cudur oo aada khatarta ugu ah inta badanna ah kuwa hoosgareeya ama sababta u ah dhimashada dhallaanka ka yar shanta sano insha allahu tacaala tallaalka waxaa loogu talagalay oo la tallaali doonaa ilmaha ka yar shanta sano labada tallaal mid wuu cusub yahay kan gawraca kan oo fureenka oo nemoniada wuu cusub yahay ka kalena wuu jiri jiray laakiin waxaa lagu kombaangareeyey oo maadaama uu aada u batay soo noqnoqoshada cudurkaasi hadda ka bacdi waxay la jaan qaadi doonaan tallaalada waktila waktilaha ah laakiin waxaa hadda loo soo hormariyey badnida uu batay dhal ciyaalka isbitaalada loo keenayo cudurka jadeecada